warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkan idinkuga hayna waxaa ka mid ah waalidiintan ubadkooda xarumaha waxbarashada geyn oo ay suuragal tahay in xabsiga loo taxaabo sideed qof oo cudurka covid uu geeriyootay soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo guddiga doorashooyinka faray in ay soo saaraan jadwalka doorashada golaha shacabka subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo arbacaha taariikhdan ay ku beegan tahay kowda bisha sagaalaad ee sebtembar labada kun iyo labaatani kow qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka rofesor george magoha ayaa sheegay inay suuragal tahay in xabsiga loo taxaabo waalidka haddii cunugiisa dhameeyay dugsiga hoose dhexe ee dalka aanun geynin dugsiyada sare waalidiinta ay caruurtooda weli guryaha joogaan ayaa loo qabtay ilaa iyo saddexda bishan sagaalaad oo maalinka jimcaha ah ku beegan rofesor magoha ayaa wuxuu xusay in mas-uuliyiinta waxbarashada oo kaashanaya booliiska ay tegi doonaan guryaha kala duwan ee xaafadaha wuxuu carabka ku adkeeyey in waalidkii aan amarkan u hogaamsamin la xirayo si loogu soo oogo dacwad la xidhiidha inuu cunugiisa ka hor istaagay xaqa dastuuriga ah ee u leeyahay waxbarashada wasiirka wasaaradda tacliinta ee kenya ayaa ku celceliyey in aynan jirin cid hor istaagi karta fulinta qorshaha dowladda ee la xidhiidha ardayda dhameeyay dugsiyada hoose dhexe ee dalka inay boqolkiiba boqol u gudbaan dugsiyada sare ee wadanka waxaa xeryaha qaxootiga lagu qabtay shir taageero loogu muujinayay mid ka mid ah musharaxiinta golaha shacabka soomaaliyeed ee deegaan doorashadiisu tahay jubbaland maxamed baaruud ayaa faahfaahinaya shirkan oo taageero loogu muujinayay mas-uul u taagan kuraasta golaha shacabka ee soomaaliya islamarkaana lagu ayiday shirar ka kala dhacay gaarisa nairobi iyo kismaayo ayaa waxaa kasoo qaybgalay qeybaha kala duwan ee beesha uu kasoo jeedo musharaxa xildoonka ah waxaana lagu qabtay xerada qaxootiga ee xagardheer walaalkeenna khaalid sheekh maxamed ama khaalid cabdulaahi sheekh wax loo yaqaanoba ninkaas ayaan rabnaa inaan u muujino taageerada aan taageersannahay haddaan nahay bulshada ku dhaqan ee xaryaha dhaadhaab intuu shirku socday ayay kasoo qaybgalayaashii muujiyeen taageerada ay u hayaan mas-uulka ay wataan waxayna fariin u direen maamul goboleedka jubbaland iyo madaxdiisa
madaxweynaha jubbaland axmed madoobe waxaanu sheegaynaa ninka beesha talamuga ay wadato oo ay doonay inuu kursigaas ugu mirsalo waxaa weeyo korneel khaalid weeye khaalid cabdulaahi cumar waa nin soo shaqeeyey la soo shaqeeyey maamulka jubbaland kaasoo waxa uu qabtay ee ka qabtay howlaha amniga ay bannaanyaal yihiin cid walibana maanta ay og tahay waa nin aan ku aamini karno masiirka dadka iyo shacabka jubbaland iyo soomaali weyn waxaan codsanaynaa axmed maxamed islaam ballanqaadkii aad samaysay inaad fuliso adigana boqolkiiba boqol waad mahadsan tahay sidoo kale waxaa goobta lagu soo bandhigay gebagabadii kulanka waxaa laga soo saaray qodobadan oo saxaafadda loo akhriyey talamuga ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ku nool waxay taageeraysaa waxay taageeraysaa taageeradii loo muujiyey korneel khaalid shirarkii isdaba joogay ee ka dhacay caasimadda nairobi gaarisa iyo kismaayo beesha waxay u soo xulatay korneel khaalid cabdulaahi cumar inuu yahay qofka ku matali doono ee kursiga xildhibaan ee dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya degmada badhaadhe mudane madaxweyne maalintaad hoggaanka qabatay iyo maanta yay beesha talabuga taageero ku muujiyeen hiil iyo garab intaba micnaha ay ku muujiyeen waxaan fariin kuugu soo diraynaa in aad taageerto musharaxnimada korneel khaalid cabdulaahi maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa xerada qaxootiga ee xagardheer
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ah ee xogta coronavirus waxay ku sheegtay in la diiwaan geliyey lixdan iyo toddoba xaaladood oo cusuba covid sagaal iyo toban ah afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay sideed qof ayaa cudurka u geeriyootay waxaana kasoo bogsaday kow iyo toddobaatan qof oo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowlada federaalk soomaaliya marwafweysiya bikar nuur ayaa xaqiijisay in xaaladaha cusub laga diiwaangeliyey deegaanada maamulka puntland soddon iyo saddex somalilan shan iyo toban gobolka banaadir afar iyo toban jubbaland shan qof afartan iyo laba qof oo kamid ah bukaanadaasi la xaqiijiyay ayaa rag ah halka shan iyo labaatan qof oo kalena ay haween yihiin tirada xaaladaha covid sagaal iyo toban ee soomaaliya laga diiwaangeliyay ayaa hadda gaartay toddobiyo toban kun afar boqol lixdan iyo lix waxaa kasoo bogsaday sideed kun shan boqol kow iyo soddon ruux guud ahaan dalka soomaaliya oo dhan sagaal boqol toddobaatan iyo toddoba ruux oo kale ayaa ugu geeriyooday cudurka sida lagu sheegay warbixintii ugu dambeysay ay soo saartay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowlada soomaaliya murufeysi abikar nuur wasiirka wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa bulshada waxay ugu baaqday islamarkaana ay ka codsatay in ay qaataan tallaabooyinka iyo sidoo kale talooyinka caafimaadka ee ka imaanaya khubrada caafimaadka wasiiraddu waxay ku baaqday in wacyigelintu ay muhiim u tahay islamarkaana bulshada looga baahan yahay qaadashada tallaabooyinka iyo wacyigelinada iyo waxyaabaha kale oo talaalku ka mid yahay ee cudurka looga hortegayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa kulan la qaatay guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan waxaana uu faray in ay howlaha la xiriira wejiga labaad ee doorashada golaha shacbiga ay guda galaan bilowga toddobaadka soo socda isagoo kula dardaarmay inay doorashada u maamulaan si hufan oo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ay ku qanci karaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa tilmaamay in uu la kulmay dhammaan dhinacyada doorashadu ay quseyso ayna ka dhageysteen waxyaabaha ay tabanayaan
waxaan jeclahay khamiista ugu dambays abdateka jadwalka oo activitiga next week ka bilaabanayo inaan gudbiyo doorashadii fayskii labaad waa inuu bilowdaa wixii insha allah subxaana wa tacaala waa ku mahadsantahay sabtiga wixii ka bilowda waa inay activitooyinka bilowdaan diyaarinteedii waa la kulmay dhammaan all stakeholdersk dadka ay qusayso doorashooyinka oo dalka ah dhammaan waa la kulmay shalay ugu dambaysa waxaan la kulmay madasha oo musharaxiinta soo mahan waa la kulmay cabashooyinay iisoo gudbiyeen oo in la kalaarif gareeyo ah waxaa ugu muhiimsan duubabka odayaasha dhaqanka in la caddeeyo ma mawliida ma xiisaa waa in la caddeeyaa oo tababarka lagu caddeeyaa shacabka soomaaliyeed wuxuu naga rabaa doorasho hufan oo cad oo sidii nal muraayad oo kale laisaga dhex jeedo ayuu shacabka naga rabaa annagana sidaasaan ugu shaqaynaynaa anigana garbahaygaa tihiin waa inay doorashada noo noqotaa doorasho hufan oo aan laablaab lahayn mugdi aysan ku jirin oo anigana waa iga go-an tahay dad baa ila kaftama waxay dhaheen madasha waa israacdeen oo ma madaxweynenima waxbaaba ma rajaynaysaa dalbanaysaa weli shacabka waa u caddeeyaayo doorashadan mas-uuliyaddeeda waxaan u qaaday sidii ilaahay og yahay musharax ma ihi mana raadinayo waana iga go-an tahay qalbigiinana khayr u sheega waxaana intaas u sameeyey inay doorashadan si transbarenty ah ay ku dhacdo doorashadan aqalka hoose waa xasaasi waxaan rabnaa idinkana idiin sheegayaa dowlad goboleedyadana u sheegayaa saaxiibaday inay ahaato transbarenty cidna kama yeelayno hadday laablaab gasho way fahmaysay soo maa waxa waa inay caddaadaan fariintaas waa inay qof kasta oo soomaali ay gaartaa waa in qof kasta oo kursigaas musharaxa ah dan ay kaga jirto uu cawada ku seexdaa inuu kursigaas si xal- xaq ah xalaal ah u raadsado qofna aysan hor istaagi karin
ciidamada amniga ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa howlgallo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka bari waxay sheegeen in amniga deegaanadaasi lagu xaqiijinayo howlgalka uu hogaaminayay taliyaha ciidamada difaaca ee maamulka puntland ee aagga loo yaqaano silsilada goolis gaashaanla sare siciid nuur shire ayaa ujeedka laga leeyahay waxaa lagu sheegay xaqiijinta amniga iyo baadigoobka xubno ka tirsan daacish iyo al-shabaab oo ku sugan buuraleyda goolis saraakiil ka tirsan ciidamada difaaca puntland ayaa waxay sheegeen in ay u taag- u taagan yihiin markasta xaqiijinta amniga la dagaalanka al-shabaab iyo daacish iyo ilaalinta nabadgelyada guud ahaan deegaanada maamulkaasi maalmihii lasoo dhaafay ayaa ciidamada kala duwan ee maamulka puntland waxay howlgallo ka wadeen dhulka buuraleyda ee gobolka bari waxaana saraakiisha hogaamineysa howlgalladaasi ay sheegeen in ay kusoo bandhigi doonaan waxyaabaha ay kusoo qabteen ee, warbaahinta islamarkaana ay la wadaagi doonaan ugu dambeyntiina bo- ra-iisul wasaaraha dalka jabaan ayaa arbacada maanta ah waxuu warfidiyeenka u sheegay inuusan wadin qorsho bartamaha bishan sagaalaad lagu kala dirayo golaha qaran ee xeerdejinta dalkaasi maalmo ka hor ayay ahayd markii warbaahinta gudaha jabaan ay tebisay warar sheegaya in la kala dirayo baarlamaanka sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka jabaan ayaa shee- la sheegay inuu ka baaraandegayo sidii doorashada guud ee dalkaasi ay u qabsoomi lahayd toddobiyo tobanka bisha tobnaad ee sanadkan hase ahaatee hadalka hadda kasoo yeeray ra-iisul wasaaraha jabaan ayaa waxaa loo fasirtay mid uu kusii xoojinayo awoodiisa maamul maadaama cadaadis xoogan uu wajahayo